bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqashaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo isniina taariikhdu waxay ku beegan tahay afarta juun sannada qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan haddii rabraalli ka noqdo waxaa ka mid noqon doona taliyo ku-xigeenkii ciidanka somalilan oo maantay u goostay ciidanka s c laguna soo dhoweeyey magaalada laascaanood waxa aynu idiin soo gudbin doonaa taliyaha oo ka hadlaya arrimahaasi sidoo kalena shaaciyey sababta ugu weyn oo isugu soo dhiibay xooga s s c sidoo kale waxyaabaha aad ku maqli doontaan barnaamijkeena waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxaa kulan looga arrinsanaya wejiga labaad ee dagaalka dhanka al-shabaab oo la yeeshay ciidanka iyo sidoo kale saraakiisha dowladda ee ku sugan deegaanada maamulkaasi faahfaahino dheeraad ahna waxaa laga helayaa saraakiil loo xiray weerarkii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga admis ee buulamareera dhowr salkaal ayaa arrimo ku aadan weerarkaasi iyo sidoo kale cidda fududeysay ayaa xabsiga loo dhigay weerarkii ugu dambeeyey ayaynu soo qaadan doonaa laamaha amniga magaalada boosaaso waxay gacanta ku soo dhigeen koox tacadii aada u foolxun kula kacay qoys danyar ah oo ku noolay magaalada boosaaso haddaba booliiska oo soo bandhigay shakhsiyaadkii ka dambeeyey falkaasi foosha xun ayaynu idiin soo gudbin doonaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu muqdisho kulan gaar ah kula qaatay wafdi ka socday dowladda jarmalka waxyaabihii kulankaasi looga wada hadlay iyo sidoo kale ballanqaadyo cusub oo dowladda jarmalka ay u sameysay soomaaliya ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale dhegeystayaal shirweynaha xakameynta faafinta wararka been abuurka ah iyo sidoo kale saameynta bulshada ayaa maantay muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirkaasi oo dhowr maalmood qaatay sidoo kale madaxweynaha dalka yuanda yuweri museveni waxa uu ku dhawaaqay tirada askarta looga dilay weerarkii degmada waa weerarkii saldhigga buulamareer haddaba imisa askari oo u dhalatay dalka yuanda ayaa lagu dilay weerarkaasi madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlaya ayaynu idiin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo waxyaabihii kale nugu soo kordhay ad dhegeystayaal ku maqli doontaan barnaamijka dhanka farsamada cabdiwahaab cabdulqaadir xasan ayaa ka qaabeynaya oo mar kale iyo barnaamijka wareega wararka
warkaalkaalekaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
aynu ku bilowna dhegeystayaal waxaa magaalada buuhoodle maanta gaaray taliya ku-xigeenkii ciidanka somalilanna jenaraal sulaymaan bare geesood kaasi oo u goostay dhinaca xoogga s a c jenaraal sulaymaan geesood iyo ciidamo oo wato ayaa waxaa magaalada buuhoodle kusoo dhoweeyey saraakiil ka tirsan xoogga s a c oo hogaaminayay dagaalka ee hogaaminaya dagaalka ka socda duleedka magaalada laascanood taliya ku-xigeenka milatariga somalilan ayaa sheegay in uu ku biiri doono xogaga iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka somalilan iyadoo ciidamo oo watana halkaasi ay gaareen kuwaasi oo ka qayb noqon doona amase ku biiri doona xoogaga kasoo horjeeda milatariga somalilan ee halkaasi kula dagaalamaya jenaraal saleymaan bare geesood ayaa marka lagu soo dhoweeyey amase soo dhoweyntiisa kadib waxa uu la hadlay warbaahinta waxa uuna ka dhawaajiyey waxyaabo dhowr ah oo ku aadan sababta keentay inuu isaga soo goosto ciidanka milatariga somalilan
dhammaan bulshada reer s c ee sidan mugga iyo miisaanka leh jenaraal salebaan barre geesood u soo dhoweeyey intaa suuqa kaga hadhay iyo intaa halka joogtaba iyo jananka inoo yimi maanta awalna aanay naga maqnayn asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi ilaahay baa mahadle mahad alle kadib ee, dee wax badan oo lays yidhaahdaa ma jiro innagu nimankaa horaynu u kala soconno waynu is ogeyn waxba inooma dhexayn iyana waa diideen waxa- hal waxabaa isugu ka ersanaayoo tiina ma oggola derisnimo iyo xidhiidhnimo iyo wada wax wada cunkii diide waxaynoo isu- hadda waxay inoo taagan tahay wax iska celin inaynu iska celinno sow diyaaruma nihin inta hadhay I- waxaynu leenahay qof rag iyo dumar meel kasta aynu joogno qof waliba wuxuu waxbuu qaban karaa sidii aynu wax u qabannay oo laascaanood uga saaray oo ay shan iyo toban sano xukumayeen baynu gooja caddana uga saaraynaa iyo hadda gooja cadde ma joogaana dhuxunna uga saaraynaa waana isugu tegaynaa oo dhaqsay uga bixi doonaan intii kale janankaa yimi oo oo- oo sheegay isagaa og wixii jira iyo xaggaa jira iyo waxa xagga joogaba waxay la tahay waa xog weyn haddii ay maamul yihiin ciidamadoodu maanta waa wada dareeri lahaayeen waayo ciidan janankoodii ka tegey ama abaanduulahoodii tegey meelay fadhiyaan uma taallo waxaanu leenahay iyaguna rajaynaynaa inay caawa wada guureeyaan baynu ka rajaynaynaa waxaa ha- aad loo hadalhayaa ee ragga xaggaa ku maqan oo weli hargeysa iyo meelaha jooga anigu waxba odhan maayo laakiin waxaan keliya oo fariin ugu dirayaa waxaa la yidhi marka wiilka marka wiilka geela lagala quusto oo adhiga lagala quustaa waxaa loo diraa geela soomaalidu waxay tidhahdaa kii adhiga lagala quustay baa geela loo diraa anigu waxaan leeyahay sidiinna ahaada sidiinna ahaada yaa Een, una yeedhi mayno waxba ugama baahnin sidii aynu halkaa wixii looga ay uga dhaceen iyo wixii laysugu geystay waxay geysteen iyo wixii loo geystay bay iyana inooga maqan yihiin haldoor fara badan oo iyaga ku jiray oo maanta gamcaha ee, ee, iyo kuwooda iyo kuweennaba ku baxay baa jira waxaan leenahay nimankaa u yeedhan mayno adeer jooga haddii ciidan abbaanduulkoodu uu baxo hadduu dhinto maaha hadduu ka tago oo cidda kale u galo ciidankaasi dhammaan waa inuu dareeraa wuuna jabaa maanta way jabeen waxaa intaa u dheer xogta maanta laascaanoo taalla oo jananku sido taasaa dhabarjab iyaga ku ah annaguna aanu ku hawlgeli doonnaa marka kuwa maanta la tirin maaye waxaanu leenahay inta goorigoor tahay orda iskala taga orda iska taga farriinta aanu ugu ugu dambayn u diraya waxaa weeye ummadda aanu wixii bila'aadan yahayba nahay ee reer sheekh isaaq waxaannu leenahay waxa dhimanaya waa wiilashiinnii qaar badan oo guryihiinnii moodayo inay halka joogaan baa halka lagu aasiyo aydin ogeyn oo ay- oo ay idinka qariyeen waxaannu leenahay badbaadsada oo wiilashiinna badbaadiya oo kuwa iyagana ha badbaadeen oo aynu kala badbaadno oo
awal ilaahay baa mahad leh aad baanan idinkaga mahad celinayaa ee, soo dhoweynta fiican oo aad ii samayseen iyo qoraxda aad ilaa saa ka ii taagnaydeen Saaka- saakala khayr ilaah baa idinka abaalmarinaya aad baad u mahadsan tihiin aniguna dadweynahayga inaan la qaybsado muxuu ahaa ee, aan la qaybsado muxuu ahaa, dhibaatada ayaan shaqadaydi uga imi hadda kadibna waynu wada joognaa insha allah dagaalkaynu wada geli doonaa idinka dartii baan uga soo baxay muxuu ahaa shaqadii runtii eh, emotional baan noqonaya markaan dadkayga arko si ay i jecel yihiin marka waxaan uga imi shaqadaydii waa dartiin waa dhibaa muxuu ahaa inaan dhibkayda la qaybsado waa- iyo nolosha iyo waxaad ku nooshihiin awalna xaaladiina waan la socdayda kama maqnay meel fog ma jirin ilaa maalintii bishii muxuu ahaa lixdii bishii february oo dagaalkaas bilaabmay niyadda waan idinkala joogay Eh, saad la socotaan dagaalkan aanu ma gelin waan ka maqnaa Ee, waxaan uga maqlaa muxuu ahaa idinka dartiin muxuu ahaa duqaynta idinku socota iyo xabadaha dadka ayaan la dareenahay hadda kadibna muxuu ahaa dadka- dadka ayaan la dareen noqon doonaa wixii tala ah iyo wixii muxuu ahaa tabarana waa idinku kordhin doonaa awalba dagaalka idinkaa ku jiray insha allah saas inoo noqonaysaa Ee, guul iyo gobonimo Ayaa raggii aanu somalilan hore uga joogno oo aanu sognahay iyo kuwa hadda cusub oo dhabarka laga soo taabtay oo la doonayo in dadkooda lagu dhibaateeyo waxaan idin leedahay war meesha waa la kala soocmay Se- waxaa loo kala soocmay huwanta galbeed iyo har jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakola qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kola shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dusha ida saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaa waa dig fadhiyada ka sii dareen dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii didaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubaay baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodoriyada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shibiska leh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidii igu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye
waa tahay weli waxaynu ku guda jirnaa qeybaha hore ee barnaamijka markaana haddii aynu eegno magaalada boosaaso xalay waxaa ka dhacday dhacdo layaab leh taasi oo baraha bulshada si weyn laiskula wadaagayay saacadihii lasoo dhaafay kadib markii koox dhallinyaro ah ay qoys danyar ah oo ku noolay magaalada boosaaso ay tacadiyo ka baxsan bini-aadnimada ay kula kaceen iyagoo muuqaal ka duubay kadibna la arkayay iyagoo dhibaataynaya caruur iyo sidoo kale waayeel ka mid ah qoyskaasi haddaba laamaha ammaanka booliiska magaalada boosaaso ayaa tan iyo xalay ilaayo saakay waxa ay baadi goobayeen shakhsiyaadkaasi waxa ayna gacanta kusoo dhigeen xubno lagu eedeeyey in ay ahaayeen kuwii falkaasi ka dambeeyey waxaana taliska guud ee gobolka bari ay usoo bandhigeen warbaahinta iyadoo iyagoo faahfaahin ka bixiyey qaabka loo soo qabtay dhallinyaradan iyo sidoo kale sida ay arrintaani ugu lug lahaayeen
raxiim alla wilaahi baa mahad leh marka ku xigtaa waxaa shirkigu ku saabsan yahay maanta dhacda ayaamahan ilaa shalay la wareejin xalay la wareejinaya baraha bulshada oo ku saabsanayd reer masaakiina oo dad shuftaah intay u dhaceen soo duubeen asal ahaanna ka soo jeeda waxyaalaha la yidhaahdo tictogga iyo dadka isku caaya ka soo jeeda muhiimadda marka aanu u furay shirka waxaa weeye dadkii dhibaatooyinka geystay oo booliisku dhacdadu waxay dhacday xalay habeen hore lama ogaan shalay waxaa la ogaaday xalay booliisku xalay ilaa intay ka ogaadeen ilaa saaka waxay ku jireen shaqo dhacdada waxaa geysay dad tirada geysatay waxaanu haynaa shan qof inay ahaayeen waxaan rabnaa inaan caddayno afar qof oo ka mida inay xiran yihiin oo sharciga la horkeeni doono hal qofna uu maqan yahay insha allah isagana aan rajaynayno inaan soo qabanno waxaan rabnaa marka dhowr kelmo inaan la wadaagno bulshada waxaan u malaynayaa bulshadu waa dareemi kadhaa dhacdada foolxumada ay ku hayso bulshada dhexdeeda iyo dalka iyo dadka iyo abayuuska ay dadka ay u geysanayso haddana dadka dhibaatadaas samaynayaah waxaa laga yaabaa inay yihiin dad tigtog ah oo waxyaalahaas tigtoga dadka ku dhex mara ay gaarsiiyeen inay dhibaatada intaa leeg bulshada ka dhex sameeyaan waxaan rabnaa inaan uga digno cid kasta oo ku saabsan waxyaalaha anshaxdarrada ah iyo waxyaalaha bulshada u keenaysa khalkhalka iyo dhibaatada u keenaysa iyo ama samaacadarrada inaan haddaanu boliis nahay meel adag uga soo jeensanno horena aanu ula dagaalami jirin haddana aan la dagaalami doono marka waxaan leenahay muhiimaddu waxay tahay bulshada inaan u caddayno in dadkaasi xiran yihiin sharcigana la horkeeni doono een bulshaduna ay sidaa u ogaato aad iyo aad waxaana soo wacayay bulshadaana soo wacday qaybaheeda kala duwan qof kasta oo waxqarada ama qof kasta oo wanaagka talisa wuu ka dhiidhiyayay waxay ku ahayd arrin ku foolxun dalka iyo dadka oo qof walba damiirkiisa damqaysa laakiin waxaan rabnaa inaan ugu bishaarayno inay sharciga hor imaanayaan afar ka mid inay xiran yihiin midka kaletana aan ku rajan weynaa inaan ku soo darro insha allah een, bulshaduna sidaa ay ogaato istiisa markay tegayeenna dee dad qarsoon ma ahayn oo dad bay weydweydiiyeen saasay ku tageen haddana waa qiraalo maba ankirsanayn iyagu inay guriga tageen albaabka fureen kiiskana ay sameeyeen ma ma- marka insha allah waa qiraalkooda wuxuu iman doonaa maxkamaddu iman doonaa laakiin annagu waxaan rabnaa inaan caddayno dadkii geystay inay shan ahaayeen een afar ka mid ay shan tahay insha allah een sharcigana ay ka soo muuqan doonaan haddii alla idmo intaasaanu baan si fiican u sheegnay
markaana haddii aynu eegno waxaa muqdisho oo lagu soo gebagabeeyey shir dhowaanahan ka socday magaalada muqdisho kaasi oo looga hadlayay ka hortagay sidoo kale sidii een, la isaga ilaalin lahay wararka been abuurka ah ee inta badan bulshada ku dhex faafa kaasi oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya shirkan waxaa soo qabanqaamisay wasi- waa wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya dhowr maalmood ayuu ka socday magaalada muqdisho waxaana lagu lafagurayay sidii laga hortegi lahay wararka been abuurka ah ee inta badan sida ka fiirsan la-aanta ah bulshada uu dhex baaha haddaba markii shirkaasi soo gabagabooyey xubno badan ayaa wa- oo- ayaa ka qaybgalay oo halkaasi ka hadlay sidoo kalena su-aal lagu weydiiyey shakhsiyaadka ka qaybgalay waxaa ka mid ahay ee, ra-iisul wasaarihii waa ee, guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee dowladda soomaaliya profesor een, ismaaciil ee, jawaari kaasi oo su-aal lagu weydiiyey iyadoo ay xusad mudan tahay in dhowaan ay jireen warar been abuura ah kuwaasi oo ku aadanay in uu geeriyooday xilli waxaana su-aal lagu weydiiyey bal een, arrintii waa markii een, arrintaasi ay faaftay iyo sidoo kale waxyaabaha een, waa sida laga hortegi karo wararka inta badan been abuurka ah sida dhacdada asaga laga sameeyey oo kale
wixii maanta la sheegay ee intoo khubarada ay sheegeen dhallinyaradan oo hadda meesha ka kacay waxaan ku kordhinaya ma jirto hase yeeshee tala waayeel un baan ku kordhin karaaye laakiin wixii oo eh, iimo ahaa iyo wixii kale oo ka jira dalka iyo saameynta ay leedahay dhibaatada ay leedahay iyo faa'iida ay leedahay waa laga sheekeeyey waxna waa ka taabana laakiin waxa aan usoo eh, ka qayb- ka qaybgalkayga wuxuu- qaybta la ii reebay inta la ii hambay waxaa ka mid ah inaan duceeyo keliya wax kalo meesha igama harin iyo iyo waana xoogaa aan ku daro Ah, waxaa tiri meyd haddaad tirinaysa ka hadda handooshisa la wada ka- ku bilow waxaa waye been abuura sheegaya anaa igu dambaysatii oo ani laygu sameeyay ninkii waa waa dhintay waa waa waa geeriyooday laygu yidhi dhibaato male waan ka fekeray maxaa waye maxaa been abuur miyaa jahli miyaa tartan miyaa maxuu noqon karaa yani mas-uuliyad dar inay tahay waa aadaan uga fekeray waa fiirshay markii dambe waxaa is tidhi xumaana dibada xil aniga aan dal dalka u hay hadda ma jiro oo layga layga dhacsanayo waxyaaba aniga aan hadda sheegay markaas oo laygu haystana ma jirin hanaga wareegta la leeyahna ma aqaaniya naceeb laga qabana ma- ma jirin marka maxaa u sabab ahaa nimanka inay saa u sheegaan markii dan waa fikray gu- gunaanka aan gaaray waxay ahayd nimankan waxaa ka gaartay un hubsasho la-aan yaan la idinka hormarin warkaan sii sheegay idinka in la yidhaahdo labay kala tahay marka haddii dembi uu galo masalan wasiirka ama agaasimaha guud ka soo qaad hal dembiyu gale bientoniga dembiga isla dembi lamid uu gale masalan soo daahid shaq ka soo daahid meeshii la rabo in la- laba saac shaqada la soo galo agaasimaha guud wuxuu yidhi lix saac bientoniga meeshii laga rabo inuu ka soo hormaro xafiiska la dhiifayo asu waa maqnaaday oo saacaduu soo maqnaaday labadii dembiga ay galeen waa isku mid laakiin xukunkooda marka rasaal la sa- la saarayo waa kala adag yihiin waayo saamaynta uu leeyahay ayaa la xukumaa bientonic hadduu soo daahay waxaa uu xogee eh, bus- bus meelahan tartaan oo nadiifis iyo ayaa un- ayaa baaqatay wax lagu dhaqmi karaa intaa iska tirtirto xogee miiska waa la fadhiisan karaa hawshan waa la wadi karaa laakiin agaasimaha guud hadduu soo baaqdo micnaheedu waxaa waye arrimo oo masalan mashruuc ahayo inuu saxiixo lo- looga baahnaa waqtigaas ou dhaafay deyn badan kusoo kordhayso qaranka ayaa dhici karta marka isku xukun ma noqon karaan same thing haddii marata dadkan oo blogka sameynaya ama dadkan iska- individualka qof qofka ahoo wax ka sheegaya wax qoraya waxay sameyn waa wax laga sabri karo ama la la dhi- la la la iska magiciisa igno- la ignore garayn karo laakiin hay-ad dhisan sida masalan television oo kale oo qarameed wax uu sheego badanaa waa la rumaystaa marka qoladaas oo kale waxaa weeyaan inay kasii fiirsadaan waxyaabaha ay ku kacaan waxaa kaloo marta ay eh, dowladda ka gaabinayso waxaa ka mid ah oo ay ka indha saabsanayso sidee eh, kontaroolka marka la sheegayo saameynta kaliya ma waxaa way tallaabo ka qaadka loo baahay markii aan siinayo shatiga dadkaas oo kale oo hay-addaas oo kale warfaafinteeda la dhegaysanayo waa inay marka hore aan hubsadaa ma haystaan waxay ma u dhan yihiin dhismaheeda masele ma leeyihiin board of directors oo ka mas-uul noqonaya wixii meesha ka hadlaa loo qabsan karo haddiina jirin maxaaba loo siinaya hal qof hadduu iska leeyahay oo eh, property ay- oo loo ordaa uu yahay mas-uuliyadda ma qaadi karo board of directors loo baahaya Eh, marka eh, masalan ka soo qaadtii maaldhawe la sheegay jawaari waa geeriyooday geerida waxaa qof walba waa dhimanayaa kheer ma ma fish mishkala laakiin waa beenooday waa soo istaagay raadiya waxay yidhahdeen eh, warkaa idin sheegna weli waa nool yahay dhibadan taasay noqotay laakiin wax maanta ila soo xiray ilaa yowmana haada hore alle aho laakiin dhibaatada ma soo gaartay maxay tahay aniga keliya shaksiyan ma soo gaarin aniga waxaa waa saamaysay war nimanka maxay kuu dilayeen maxay kaa rabaan maxay kuu naceen waxyaaba noocaas aan isku dhali waa jirta. laakiin qaraabadii ehelkii dadkii shacbigii intii maqashay intii kaa naxaysay intii xoogaa damac ka lehe adag hanoo sii joogo ama qaranka waxbuu u tariyaa islahayd oo dhan waa naxeen naxdintaas ay geysteen yaa waxaa weeye waa saameyn culus oo ay ku yaalan dadkaan sayta ilaa markii dambe oo aniga aan hadlo oo eh, qolay wareysanays meesha imaan laakiin ilaa mas-uuliyad darada meesha waxbaa ka jirta waxaa weeye, ilaa maantadan la joogo aniga shakhsiyan ilama ayna soo xiriirin mar war naga raallaa waa se u dhacay waan telefishin weyn waa oo magaciisi shatil oo la aaminsan yahay wararka la sheegayo waxaa jira asluub loo sheego asluub ayaa jirta oo masalan waxaa ka soo qaadaa mas-uuliyiin sare inta kore anoo kusimo madaxweyne ah oo madaxweynaha markaasi turkiya aaday xasankan buu ahaa waa waktigiis hore oo xagga aaday waxaa li- waa dhintaa li saanoo kale loogu sheegay marka taa waxaa dalkii dhan shock galay ilaa aan telefoon u diro xasan ee wareer xasanow bal hadal ummadda maxaa qaboowde Ta- raadi soo istaagay weri wareer anuu caafimaada meesha u joogo waan noolahay ilaa akhiri marka mas-uuliyad darada iyo saameynta ay leedahay wax qaran bay ruxruxaysaa dadkaa waa dadkaa waaweyn oo marsemi la doortay oo xil qaran marka la sheegaya waxaa jira muraasamaad brotocool baa jir la raaco isagoo dhintay aad og tahay ummad waa loo naxariisa waa dhintay lama yidhaahdo saacada laqa annaga muslimiin aan nahay waxaa dhaqsi inaan duugno waaye laakiin dowladaha qaarkood saddex beri afar beri shan beri haystaa u qarinayaan maxaa loo sameeya waxaa weeye in la abaabulo yani eh, qarankii eh, shacbiga inuu masa gelin khalkhal iyo mashaakil inuusan gelin wakti la siiyo madaxda intii kale inay marta meeshii xakameeyaan masalan waxaa la oran karaa ama isbitaal buu ku jira war odagta isbitaal buu galay xaaladiisa waa magiciisee annaga idin soo sheegi doono laakiin intaa waxaa la sii wadaa abaabulkiisii loo wada xukumi lahaa saacado ka bacdi waxaa la sheegay xaalkiis waa culus yahay waxaad diyaarinaysa waxa weeyaan ummaddii baad maskaxdeeda diyaarinaysa inay qaabilaan marka hore waxaa tashiil buu galay ama waxaasuu galay ama isbitaal la geeyey xaalka ma- mar labaadaad soo hadlaysa saacado ka bacdi waxaa leeyahay xaalka waa culus yahay marka aad fiirinaysaa koomuu galay oo hebel baa sii sii haya dalka xukunkii waa la hayaa ma- inaysan dhicin martaa falaaruqi laakiin waxaa weeyaan yani nimankii oo amniga sugaayay nimankii oo siyaasadda isbedelayay qofkii kale loo dhaarin lahaa wixii dhan baa la diyaarin ayadoo marta oo ilaa marka dambe dhahda dee inna lillahi wa inna ilayhi raajic alla la imaan ninka waa baxay dadku waxay u qaadanayaan marka si tartiibay u qaadanayaan adaa soo soo diyaariyey adoo og isagu inuu meesha jooga xataa reerkiisi waa laga ilaashaa in maaragta miidiya ay la xiriiraan meela lagu hayaa raalli ahaada inta mashcaariyo wax dhawaa loo sii sheegaya waa la qaadaa meesha la keeni laftooda ha fadhiistaan meesha marka waa yani raxmadaas iyo muraasamaadkaas waxaa loo sameeyey ummaddaa loo naxariisa haddii kale qaablaawayaal baa jira ganacsada ka bilow ninkii waa dhimanaya waxaa jira waxay bay qarinayaan bansiin bay qarinayaan waxyaal marta um, eh, essential ku ahaa ummadda ay qarinayaan ay leeyihin waxbaa la weyn doonaa waxbaa la yeeli doonaa qaar oo eh, daro wata hubkii sii qaadanaya marka waxaas oo dhan la la diidaa in marata ay dhacaan oo loo sameynayaa eh, in la sameeyo midda kale dadkii hore journalismaha bilowgiisa soomaaliya muxuu kusoo bilowday wuxuu kusoo bilowday gabyaaga kuwa gabyo oo qabaa'ilka leh qabiil walba wuxuu leeyahay gabyaaga qabiil walba waxaa qabiil kalu wax kusii sheega oo oo maaragtay wixii uu sameeyey ma- ma- saddexdoo qofood ee afarta qofoo isjirin wuxuu ku yidhi labaatan baan ka dilnay intaan ka yeelnay ah." yani waxyaabo kale oo mashaakil u keenaya oo waxaa weeye waxbuu sii hurina meeshii wax laga dejin lahaa Eh, marka waxaa laga maarmaan ah in dadka ay u kala yani journalistyaadka ay u kala baxsanaato shaksiga qof ahaaneed iyo shaksiga qaanuuniga ah hadda balse madaxweynaha hebel hebel baa la yidhaha, qof ahaan wey laakiin madaxweynaha amarka waxaa ka sheegaysa shaksi qaanuuni ah ka shaqada ka hadlaysa maxaa xumaana maxaa wanaaga muxuu samaan sameeyey muxuu ka- ilaa waa soconaysaa ilaa aakhiri marka waxaa lagu ducaysan jiray waxaa lagu ducaysanaya waxaa yidhahda ilaahayow qalbigeenna iyo qalinkeena iyo qoolkeeda ilaahu miday qalbiga qalinka iyo qoolka ninka journalistaha ah ama dadka shaksiga isdiraayo ammaano inay tahay qalinkaa laguu dhiibay aduun ka sheegayso waxaa weye waa ammaano lagula xisaabtami doono berito beenta aad maanta sheegayso waxa aad ku qaadato waa naar aad cunayso weyaan beri waa lagu wareysanaa marka aakhiro aad hor joogto adoo afkaaga la xiraayo waxaa markaa markhaati kacaya carabkaaga lugtaaga maqaarkaaga keli- waxaasa ku markhaati kacaya marka maalintaas waa ku sugaysaa waxaan aad cuntay waa dab oo aad ku keensatay marka ammaanadaas in la ilaasho waa mid midda kale see lagu xakameyn karaa xukuumaddu waxay sameyn kartaa sharciyo iyo qawaaniin iyo ganaaxyo noocaas ah. laakiin arrinta ugu weyn lagu xakameyn karo waxaa weeye wacyiga shacbiga in la kordhiyo maalintii wacyiga la kordhiyo oo midoobo wax dhan waa waa bacay ummaddaas waa horumaraysaa masalan waxaa ka soo qaadataa dalkan malaysia malaysia dadkiisa wacyigiisa la la soo kiciyey marka ha- ma la dhihi- yaan la dhihin waxyaabaha qaarkood lama fulin karo waa la fulin karaa masalan waxaa ka soo qaadaa dalka oo dhan waxay ka simeen dhallinyaradiisa iyo dadkii weyn iyo yaraanba in weelka uu cuntada ku cuno inuu qaado dhaqo martii ahaa ama ahaani meesha inaan looga tegi karin waa laga simayaa malaysia meel kasta cunto lagu cuno ma u fiirso saxankii maqaayad ha ahaato guri ahaado marti ahaado nin weyn nin yar waa qaadaa meesha looga tegi maayo waa la geynaa asagaa dhaqaaya ama meesha lagu dhaqaaya geyna waa asturaa dalalaan westernka ka soo qaad maraykanka oo kale oo intaa leh fast food iyo shaydaan wax noocyo leh saxankii uu ku cuno cunug wuxuu sariirtiisa hoostiisa ku ridaa yani yani waa yani waxay ku- u jeeso bay u jeesaa waa la dadka waa la midayn karaa waa la hagi karaa annagana dalkeena waa dal dhalinyaro dhalinyaro inaan ilaashano waay ayagana is ilaashaan haddii dhallinyaradeenna maanta la dhumiyo oo si si jinni loo loo leexiyo dalka waa u dhammaanaysaa En ingiriiska kasoo qaadsakeed ee sa- dagaalkii labaad markii uu socday waxaa jiray jarmalku wuxuu sameeyey bambayaal oo la gamaayo oo oo marata aan cidna wadin oo london uu ku burburinaya maxay sameeyeen wixii caruurta ahaa iskool dhiganaya dhanba imika kaxeen meelo ka fog baadiyahay geeyeen oo aan bambada gaarayn waxay idhahdeen kuwana laga dil mustaqbalkay dhan waa baaba'ay cayaalkasi u dhowraan oo ilaashanayeen darsina ca- cashara kama baaqan iskoolkooda waa la dhigay bannaanka jiray dagaalna waa jiray london waxaa lagu reebay odayaasha oo kuwa oo dabdamiska ee noocaasa oo dabka dadamiya inta kale waa laga bixi bannaanka la geeyey siiba dhalinyarada marka annaga dalkii dhanba boqolkii toddobaatan iyo shan dhalinyaro ah haddii qolka aan kuu sheegay waxaa ugu daran wadaadada oo wacdinaya dadka haddii wax alla ay ka been sheegaan ama si kale u leexiyaan ama si aan diinta ahayn loo leexiyo dalkas waa dhuma marka qoolka qoolka culimmadeenna waa muhim journalistaha keliya ha fiirin qoladaasna fiiriya waxaa weeye dalkii oo dhan bay leexin karaan dalkii oo dhan bay toosin karaan marka iyadana waa arin martaa la egaa dadkaan oo eh, maxaa la dhahay odayaasha odayaal dhaqameedka sidoo kale inay marata qoolkood iyo ilaashaan waa muhiim journalistyaalku waa gooni laakiin dadka igu daran waxay igu tahay wadaadadana in la ilaasho ilaahay ka cabsadaan qoolkooda ilaahay toosiyo waa laga maarmaan oo aanu fiirin journalistayaasha sidoo kale wacyiga laakiin waxaa ka muhiim wacyiga oo dhan la kiciyo la toosiyo inta kale waxaa iimaa dhan waa la sheegay waxaan ku daraya ma jirto inaan- inaan inaan ka waaniya keliya ilaahayo rabbiyo raxmaan ummaddeena qoolkooda iyo qalinkooda iyo qalbigooda ilaahay inuu mida ilaah ka baryana insha allah intaasaa kusoo koo wixii su-aalaha qaban ka jawaabayna insha allah
waa mahadsan yahay gudoomiye jawaari waxaan rabaa aad iyo aad aan u mahad celinaynaa runtii
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign printer cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersayn dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama kasoo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
ii iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaan oo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa idinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay Ee, dhadhankiisa ma aragtin
maryaam marshaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo labo toban iyo labo
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gedigeen ka sinaannaa oo simkaarka somtel sidannaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaa
waa tahay dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay markan haddii aynu eegno duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale waxaa maanta muqdisho uu ka dhagax dhigay degmo waa wado cusub oo laami ah taasi oo loogu magac daray madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi isagoo sidoo kalena bulshada iyo sidoo kale dadka xaafadahaasi degan ay si weyn usoo dhaweeyeen wadadani cusub gudoomiyaha ayaa halkaasi ka hadlay
waxay noo tahay howlihii isdabajoogga ahaa oo aan maalmahan aan qabanaynay waa waddadii saddexaad oo aan dhagax dhigayno saakay asbuucan gudihiisana waa waddadii labaad aan leeyahay labadii asbuuc isku xigtana waddadii labaaday ka soo gelaysaa waa runtii garawsho ay garwaaqsadeen shacabkii muqdisho degganaa iskaashiga iyo iskaalmaysiga macnaha uu leeyahay ilaahayna wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albiri waataqwa isu kaashada samafalka iyo wanaagga isku kaashada tanna waxay ka mid tahay samafalkii iyo khayraadkii isu kaashada layidhay ayay qayb ay ka tahay inaan waddo isu kaashanno oon dhagax dhigno waa ogsoontihiin rasuulkayna calayhi salaatu wasalaam imaamka markuu ka sheekaynaayey iimaanka wuxuu yidhi waa dhowr iyo toddobaatan shucbo waxaa ugu sarreeya tawxiidka waxaana ugu hooseeyo yidhi imaadatu ladaa cani dariiqi jidka oo wax yaroo dadka dhibaaya laga qaado jidkaani mootooyinka kukufaayeen oo dadka kukufaaya baabuurta ay ku qallimaysay haddii aan maanta aan laami ka dhigno waa dareemi kartiin sow naqanaayo marka guul ayay noo tahay way ku mahadsan yihiin maamulka degmada cabdicasiis ay uga horayso ubax hoggaaminta ay ku hoggaamisay dadka deegaankan deggan inay qayb ay ka qaataan dhismaha waddadan oo maamulka gobolka banaadir iyo ayagaba iska kaashadaan ganacsatadii iyo dadkii hantidaan lahaynna ay ayaguna garwaaqsadeen far keligeed fool ma dhaqdee hantidooda inaysan keliya calooshuu badnaane inay dadku kala faa'iidaystaan ayaguna ay garwaaqsadeen ay oggolaadeen inaan maanta waddadan aan dhagax dhigno markay ii yimaadeen oo aan wada hadlayna waxaan idhi ayadoon boqol kun akoonkiinkuugu jirin waddada dhagax la dhigi maayo markay dib iigu soo laabtayna waa isweydiinnay waxay yidhaahdeen boqolkii aad noo sheegtay koraan u dhaafno xoogaa labaatan aan ku darsannay taas ayaa waxay keentay inaan marka maanta aan dhagaxi dhigno shirkaddii lala heshiiyo waxaan laakiin idiin sheegayaa shirkadda waddadan dhisayso injineerada gobolka banaadir iyo ayagaa ka fadhiisanaya isbeeska laamiga uu dhaqanayo annaga ma rabno inta la mulucmaaluciyo in maaragta la yidhaahdo laamiyaan dhisnay hore looga tago laba bilood ama hal sana kadibna ay biyaha la tagaan ma aqbali karno waxaan rabnaa ingarasiyaa laga rabaa marka shirkaddu intaysan bilaaban waa inay la fadhiisaan injineerada howlaha guud agaasimigooda howlaha guud waa ila fadhiyaa waa ila joogiyaa calaa kulli xaal meeqa siti mitrow naqanayaa laamiga jaygay carrada lagu shubaya nuucay naqanayaan laamigaana dawja jabo imidiyaa dayactirkiisa iska leh ilaa meeqa sana idinku soo laabanaysaa biyaha xaggeed geynaysiin su'aalahaasaa ka horreeyo su'aalahaasi marka laga jawaabo ayay shirkaddu ku guay qaadaysaa qandar ay shaqada qabanaysaa laakiin haladhay keliya ma rabna haddii ilaa yidhaahdo soomaalidu waxay taqaanaa wax laysmarmariyo marka ma ahan se gawish la marinayo malmalaado ma ahan laamigu haddii ilaa yidhaahdo sidaas marka waxaan rabnaa annagoo akhyaarta iyo odayaasha uga mahad celinayno maaragtay goobjoogga aynoo yihiin waxaan leenahay waddadaani haddii shalay la dhihi jiray horta way burbursaneed oo hadda wadabuuba qabtidoo jidcaddaad u qabtaa laakiin maadaama guriga ugu dheer ninkii ka dhisa uu yahay cali mahdi allah u naxariisto odaygii beledkaana uu yahay madaxweyne cali mahdi allah u naxariistee waxaan rabaa haddii ilaa inaan u bixinno waddadan waddadii cali mahdi marka waxaan dhisaynaa waa waddadii cali mahdi haddii ilaa yidhaahdo cali mahdina waa ogsoontihiin meesha iyo goobta meesha idinka jooga waa gara kartiin marka calaa kulli xaal waxaan rabnaa waddooyinka hadda kadib inshaa allahu magacyo cusubaan u bixi doonnaa dadka taariikhda leh ayaa loogu magac dari doonaa haddii ilaa yidhaahdo marka markii aan tii ka dari u bixinayna waxaa lagu yidhi maaqaan sidaa mahdi mi amaaqan wax baa la dhihi jiraa lagu yidhi marka waxaan dhahay suura dahabmi amaaqan magaca nin carbeed marka waxaan idhi hadda ninkaas mana hole eh ninkii soomaali taariikhda ku laha aan u bixinaynaan dhahna tanna hadda ninkii taariikhda ku laha ayaan u bixin doonnaa haddii ilaa yidhaahdo marka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaynu kusoo gabagabeynaa barnaamijka wareegga wararka inta barnaamij amskaan lacayna aynu dib u kulmayna sidaasi nabadgelyo